wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baahi ka daafurta toddobaadka wacyigelinta ololaha nadaafadda deegaanka waxaana ka qayb galay daafurka wasiiro xildhibaano iyo hay-adaha ka shaqeeya nadaafadda mas-uuliyiinta gobolka baay kan degmada baydhabo iyo qaar ka mid a bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horeyn waxaa ka hadlay daafurka ololaha toddobaadka wacyigelinta nadaafadda deegaanka wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya diidi maxamed nuur deegaanka wali waa walku hadali muhiimadiis iyo bey-adaba waa koonku unaku noolna waay marka waajiba noo saaran in unaku shaqayna wali horumarshii e wali oo jiilka haddaha dareere yoona meel caafimaad leh oo bilicsan oo agaar eh in unku tabno jiilka dareera awlaadeen awlaadeen awlaadiyo iyo jiilal kale kooyi doonaan marka waajibna saaran waaye gaar ahaan wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada mandatesha ama waajibaadka madaxweynaha dowlad dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed asaasi ba waleetaa inii la horumariyay bey-ada iyo deegaanka iyo hawadaba oo isbedelka cimilada wala la rabo ka kale qaar ka mida kasoo qaybgalayaasha ayaa ka hadlay ahamiyadda ay leedahay sare u qaadista nadaafadda
araada caafimaadye baniaadanka caafimaadye deegaanka caafimaadye yalla ku hadalhay markan arin eed muhiim ah yaalkan fayla meeleerahay bulshada nooc kasta ku mid ah dan eh yalla ku hadalhay waana waljara oo aafooyinkahay adduunka shileediya mee soomaali si eed eelon ku hadalahaaye walaalon ku hadalahaayena shartis ee dhibaatada jartiya la ogaada
walyaroo suugasa ku adeegdaasa waana tan dagiigtan gudaajiyada meelikoo ka dhamaaday aan ka badindan kulahayn ini dalki lanqaraba wal muhiima mee may muhiimaha may dalkan walantare may dalkan walantare walan dhamayn